kulan shalay lagu waday inuu ka dhaco magaalada nairobi ayaa warbaahinta kenya waxay qoraysaa in uu baaqday markii dowladda soomaaliya ay ka qaybgeli weysay haddaba arrimahaasi ayaa wariyaheena maxamed colaad waxa uu ka waraystay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal kulanka shalay la sheegay in uu ka dhacayay magaalada nairobi oo dowladda soomaaliya ay ka baaqsatay
orta shirka kama qan baadan waxa weeye waxaa laga shirayey tripartite-kii muxuu ahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa in la yidhaahdo heshiiskii lagu heshiiyey maanta marka laga bilaabo hergelintiisi baa la bilaabaya waxaa laban jika la yidhaha ahayd oo ah hergelintiisii maanta la bilaabayo waa intaas waa waxa weeye afar shan mayd weeyaan inta gacmaha la iskalaso la yidhahdo waan heshiinay saasaan kusoconayna ubaya marka taasina muhiimad weyn bay leedahay meesha lagu lagu yaha arrintaa waxaan inagu damacsanay marka hore heshiiskayguna inaynu mxa ku qabanno muqdisho marka warqad baa reerkiina noo soo qoreen wasiirka arrimaha dibadda amina ay leedahay halkana ku qabanay nairobi dhawaan marka anaguna warqad kalean shan iyo tobankeena qabanay warqad kaleanu celinay oon leenahay halkan aynu kuheshina muqdisho aan ku qabano intaasubay tahay mooyaane wax isafgaran waaye iyo waxaan ka qaybgeli weynay iyo waxaas ma jiraan meesha laakiin wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya oo soo xiganaya ilo ku dhow dhow dowladda kenya waxa uu qoray in kenya ay ka carootay in kulankaasi aad ka baaqateen oo ay ka fekerayso in arrinta dib u celinta qaxootiga soomaalida ama heshiiskan fulintiisa ay kala macaamisho maamulka kumeel gaarka ee jubba arrintaasi ma la socotaan wallahi anugu arrinta ma arag horta kama warqabo jaraaidku de waxay doonaan bay qoraan laakiinse habkii loo celin lahaa iyo markii la celin lahaa iyo kharashaadkoodii arrimooyaalkii laga dooni lahaa waxay ku qoran tahay heshiiskaa saddex jeesoodkaa kaasaana na hagayo na hogaaminaya haddii shalay aan odhan lahayn aan implementationki samaynayaanana waa laba arrimood kamid a laakiin anagu marka kale madaxweynaha madaxweynahooda iyo deputy presidentkooda iyo prime ministerkeenu dhowr jeer bay kulmeen nairobi ku kulmeen ay ka heshiiyaan lonjinku inuu halka noqdo muqdisho taasuun baa uun aanu aanu arrinteeda wadnaa mooyaane wax kaloo dhibaataa reali ma arkay anu idinku waxaad doonaysaan in muqdisho lagu qabto oo kulanka muqdisho uu ka dhaco iyaguna waxay doonayaan in kenya lagu qabto nairobi uu ka dhaco marka ismaandhaafka halkaa unbuu ka taagan yahay heshiiska kama taagna laba wadan ay wax ka dhexeeyaan baa nahay annaga in badan badan badan baan yaan shir ku qabsanay nairobi arrinta lonjinku ama ama bilowga hirgelinta ama dhaqangelintu aad iyo aad bay noogu weyn tahay sababtu waxa weeye dee qaxootigu halkan ay ka yimaadeen normalina caadadu waxa weeyaan wadanka qaxootigu ka yimaade ayaa lagu qabtaa lonjinka marka caadadinaanu normal saasay tahay labadayada kale sax baa nahay oo gabadha qolada qolada qaxootiga united nationska ka horeeyay halkan ay joogtaa marka sidaasun bay tahay mooyaane wax ka dhibaato ma jiraan waxba isadiimayno anigu waan ogahay taas
laakiin tuhnaha soo baxaya toddobaadkii lasoo dhaafay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubba cabdulaahi ismaaciil fartaag ayaa tegay kenya bishii meyna kenya waxay qunsul u magacowday kismaayo waxaa la leeyahay mar haddii ay kenya ciidamo halkaa ka joogaan waxay doonaysaa in xafladan lagu hirgelinayo heshiiskii aad gaarteen uu ka dhaco magaalada kismaayo waxba waxbadan wax badan baa laleeyahay jaraaidku wax badan bay yidhahdaan waana u madax banaan iyo waxa ma garanaysaa ay odhanayaan laakiin anagu waxaan isku ognahay waxa weeye xukuumad baa jirta xukuumad federaalaa jirta arrinta qaxootiguna waa arrin federaala dadku kismaayo keliya kama iman meelo fara badan bay ka yimaadeen marka waan isku wada raacsannahay amaalinahay in arrinta qaxootiga federaal ahaan uno meesha tegayaana dad un sax maaha meel laga qaaday waa dad u baahan maacuno badan maacuno badan bay u baahan yihin ya magaalo kelina kuma filaan karto diinta kelina kuma filaan karo shaqo fara badan